Silanka horseeda ah dhibaatada deegaanka iyo saameyntiisi weliba dowladda hoose laascaanood iyo mamnuucday araada jayga ee lahko qodo jari durdurka laascaanood goob cusubne yan astayti in lahka qaada jaygaas taasi oo badbaadan eh ceelalka biyo meelase yaalan oo laku yaaba intii dhibaataha ku diirta xogayaha dowladda hoose laascaanood boos dubbad boos oo weheliyow taliyaha qeybta booliska gobolka sool gaashaano dhexe qatar maxamed faarax iyo weliba uuse ku dhawaaqay go-aanka la kuruuji durdurka laascaanood in jaay lahku qoda xogeeyaha iyo weliba meel kala jayga lahku qodo koro asteeye in markaasiya dadka jaay qodan seeda korana koonka waxay ugu wareysay taliyaha qeybta booliiska iyo taliyaha saldhiga sayidka xaafadda waaxda sayidka waxaanu ku nimi kormeer togan weyn ee durdurka magaalada laascaanood ujeedada unimina ay ahayd caqabado ama cabashooyin ka yimi togan oo ayna weydba ay kusoo badanaysay in ciiddii jayga ahayd gaadiidka raraya ay u badan yihiin cagafyada iyo iska dhawooyinku ay caqabad ku yihiin togan kow oo ah meesha biyaha magaalada laga waraabiyo gaar ahaan biyaha adag ee biyaha durdurka ah oan ceelashooda joogno oo ciiddii biyaha isago dhanba la rarayo waxaan doonaynaa inaan baa ka soo saarno dhammaanna ogeysiino in la mamnuucay gaadileyda ama shirkadaha cagafyada iskarugooyinka gacanta lagu raro in dhammaan laga mamnuucay in togan wax ciida laga qaado saas daraaddeed ay tahay meesha magaalada laga waraabiyo haddii togan ciidda laga rarona magaalada ay biyobeeli doonto saas daraaddeed anagoo eegana waxyeelada iyo faa'iidada ee togana noo leeyahay inaan door bidnay in la badbaadiyo ceelishii biyaha ee durdurka ee magaalada ku noolayd marka waxaan ugu diganaa dhammaan gaadidleyda nooc walba ayaa tahay sida iskarogooyinka iyo cafyadaba in laga mamnuucay togan in laga guro wax ciid shay ah ama ciidan lagu carabixiyo guryaha ay mamnuuc ka tahay halkan waxaan joognaa meeshaan u astaynay in laga guro ciidda maadaama aan laga maarmaynin waxaan u astaynay goobtan aan joogno oo ah buurta sayidka dhinaceeda afartada dhinac ma dhinaceeduna waa laga guran karaa qolyihii shirkadaha muxuu ahaa cagafyadana waa ku wargelinay waan u astaynay dhammaan waxaanu ku wargelinana oo kale cid kasta oo doonaysa inay ciiddan carabuuxinta ay gurato in loo asteeyey oo keliya laga guri karo ereyada buurtasayidka ama buuraha noocan oo kale ah meel kale aan loo ogoleyn oo togu uu mamnuuc ka yahay asbaabyahan hore ugu soo sheegna loo mamnuucay waxaa laga yaabaa in caqabado ay soo baxaan oo dad ay sheegtaan cid kasta oo caqabasho ka qabtay ama caqabad ku ah shaqadan hadda halkan ka socotee loo soo raray waxaa la soo xidhiiri doonaa taliyaha sayidka oo ah taliyaha aaggan xukuma ciddii hor istaagi kartaana ma jirto